بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد وحين بلابينا ان شاء الله تعالى نظمه غلائد البرهانيه قال الناظم رحمه الله تعالى رحمه واسعه قال محمد هو البرهان حمدا لربي منزل الفرقان الواحد الفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القريشي أحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام naadimku raximahu llahu tacaala gabaygiisu saynu horeba u sheegnay iyo tixdiisu waa boqol iyo labiyo toban kolle inta badanna baabka faraa'idka waxaa laga yaabaa markaynu ka hadlayno inaynu naqli guud soo naqlinayna bay u dhowdahay marka meelaha qaarkood haddayu xifdigu ina khiyaaneeyo aynu si khaldan u soo naqlino kollay baraarugeedaa yeelan doontaan waana ina baraarujin doontaan marka insha allaahu maadaamaynu xifdi ka soo rarayno waa laga yaabaa fii bacdi alaxyaan inuu wax isu ka keen daba maraan marka baraarujinteedana waydu lahaan raallina waydu ka noqon waxaynu iska bilaabanaynaa nadmigeenna qaala wuxuu yidhi muxamed muxamed wuxuu yidhi muxamedku huwa isagu alburhaani kii markaa burhaani loo nisbeeyey weeyaane oo ibnu burhaan ayuu ku caan ahaa markaa shiikhu wuxuu leeyahay muxamed oo kii burhaani loo nisbeeyey ah oo ibnu burhaan ku caanbaxay waxa uu yidhi xamdan lirabbi ay axmadu waxaan mahadinayaa axmadu waxaan mahadinayaa xamdan mahadin baan mahadinayaa lirabbii rabbigay ayaan mahadinayaa mahadin oo waa mastar markaa in laga xadfo ay waajib tahay marka caamilka ku camalfalaya axmadu waan mahadin xamdan baan mahadinayaa mahadin baan ilaahay mahadinayaa lirabbii rabbigay baan mahadinayaa mar hadduu rabbi yidhi rabbigu waa allaha khaaliqa ah ee maaligga ah ee mudabbirka ah waa ilaaha wax kasta abuuray isagu leh wax kasta waxa weeye umuurahana ka maamulaya cidina aanay la maamulaynin ah munzil ilfurqaani manaa fii bacdi nusakna qur'aani tumuu idii qoraya waxa weeye munzil ilqur'aani oo furqaan qur'aanka laftiisa waa la yidhaahdaa oo dhib kuma jiro hadduu ka cabiro oo tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdi markaa mar layba qur'aanku u jeedaa nuskhaddana ii qoraysa furqaan munzil ilqur'aani allahaasioo ah ka qur'aanka soo dejiyey qur'aanka allaha soo dejiyey ah ahlu sunnuhuna waa ku ijmaacsan yihiin qur'aanku waxa weeye inuu yahay hadalkii ilaahay oo xaqiiqo ah aanuna ahayn wax makhluuq ah marnaba aanu shaqo ku lahayn bal in bikhalqihi la yidhaahdaa ay kufri noqonayso ahlu sunnuhu islama diidana allaha rabbigaasi oo munzililqur'aani ah ka qur'aanka soo dejiyey alwaaxidi allaha keligii ah waa ismun min asmaa'i illaah allaha keligii ah ee waxa weeyaan cid ku lamaanay aanay jirin alfardi waa isla macne waa keli laakiin iyadu kuma sugna uma sugnaa magaca le inay tahay ee cibaarada horunbay sii xoojin waayo asmaada alle waa tawqiifi waa inay ku sugnaataa nas min alkitaabi aw الsunna waijmaaci marka waxa weeye salaf اlumma ama haddaanay nas ku cadi jirin calaa sabiili اlihbaar in alle lagaga warramayo mooyaane magac alle oo bilaa daliilo sugi mayno sifo alle oo bilaa daliilana sugi mayno laakiin calaa sabiili اlihbaar waxaa ku bannaan in lagaga warramo alle waxaan ku bannaanayn asmaa in looga dhigo iyo sifaatoona marka ta dambe waxaa loo shardinayaa inay nas u sugnaataa muhim maaha laakiin waa inay alle laa'iq u tahay oo u qalmi kartaa in lagaga warrami karo oo aanay baatil noqonayn amaa ta kale ee magaca alle iyo sifaadkiisu iyagu daliil cad bay u baahan yihin alwaaxidi allaha keligii aweeye waa ismun min asmaa illaah nusuustana waa ku timi alfardi allaha markaasi oo fardi ah oo keli ah alqadiimi allihii markaa horreeyey iyaduna ism alle ma aha midkoodna ism maaha alwaarii manaa culimmada in badani waa yidhaahdaan waa magac laakiin magac sugan oo daliil ku sugan ma aha macnaa albaaqi allaha baaqiga ah ee isagu wax dhaxlaya ee cid kasta waxa weeye u hadhaya ee allaha baaqiga ah washaaric alaxkaami allahaasiyoo ah axkaamta ka jidaynaya cid kaloo axkaam jidaynaysa aanay jirin ilamaa rusushiisa alle subxaana wa tacaala uu isagu markaa waxyiga ku soo dejinayo oo nebiguba sala allah aleh wasalam wixii uu ku hadlo uu waxyi yahay oo shaaric la odhan karo laakiin shaarica asalka ah ee ciddii waxa weeye isagu markaa uu arin wax ka mida uu siiyo mooyaane aan cidila wadaagsanayn waa alle weeye marka wa shaaric ilaxkaam ka axkaamta jidaynaya alle uu weeye xaqiiqatan iyo walmawaarihi dhaxalyaalka ka jidaynaya oo alle ah marka shiikhu wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo ugu horayn ilaahay subxaana wa tacaala mahaddiisu inay mudan tahay in lagu bilaabmo lagu bilowdo hadal kastoo la odhanayo oo waxa weeye had iyo jeer ama bisinkaa lagu bilowdaa ama xamdaladaa lagu bilowdaa sunnada nebigana waxaa lagu yaqaanay sala allahu aleyh wasalam markuu hadalku khitaab la jeedinaya yahay had iyo jeer wuxuu ku bilaaban jiray waa xamdalada haddayse kitaabo tahay way ka sugan tahay inuu ku bilowday bismi illaahi araxmaan araxiim oo bis inuu ku bilowdo marka waxa weeyaan labadaba haddii la israaciyana dhib kuma jiro haddii midba halkeeda loo isticmaalana dhib kuma jiro ee asal ahaan waa markuu hadalku khudbad la jeedinaya ay tahayna xamdalada in laga bilaabo haddii kitaabo la qorayana basmalada in lagu bilaabo maxanaa intuba adiladu waa ku sugan tahay haddii iyadoo isa saaran lagu bilowdo iyo iyadoo midkeed keligeed tahayna dhibaata kuma jirto oo walamru fii dalika waasic marka nusakhda qaarkood bisin bay ku bilaabayaan laakiin sida saxda ahi waa sida wey marka ilaahay xamdaladiisa ayuu ku bilaabay isagoo u mahadnaqaya asmaadiisa iyo sifaadkiisa wax ka midana ishaaraya tilmaamayana qur'aanka oo ah waxyiga waxa weeye ugu mudan ee hadalkii alle ah baabkan faraa'idkuna uu u noqonayo oo saddexdaa aayadood mucdamkiisu uu ku soo ururayo ayuu ka bilaabay oo uu yidhi waa munzil alqur'aan qur'aanka ka soo dejiye weeye wuxuu kaloo tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala ka axkaamta jidaynaya ee sharcigiisa aynu raacayno ee dhaxal iyo qayrkiiba ay tahay oo waajib sharciya tahay in lagu dhaqmaa inay taasi tahay buu inoo ishaaraya waa waxay had iyo jeer ka cabilaan balaaqiyiintu baraacat listihlaal oo markuu mawaaritan tilmaamayo wuxuu rabaa maqsuudkii uu u socday wax ka mid ah inuu inagu dareersiiyo oo inagu markaa dareensiiyo istiftaaxa hadalkiisa furfurashada ayuu rabaa inuu ku soo daro ujeeddada uu rabo inuu ka hadlo wax ka mida waxay odhan jireen baraacat اlistihlaal marka washaaric اlaxkaami wاlmawaariثi uma intaa kadib alsalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo abadan xaal ay yihiin kuwo joogto ah oo weligoodbo daa'iman ah ay yihiin cala arasuuli rasuul korkii ha noqoto rasuulkii alqurayshiyi quraysh loo nisbeeyey ee axmeda axmed ahaa rasuulka quraysh u abtirsanaya ee axmed ah oo qur'aankaba magacaa magacyada loogu sheegay qur'aanka uu ka mid yahay waxa weeye salaan salli iyo salaam joogto ahi korkiisa ha noqoto wa aalihi ehelkiisana korkeeda ha noqoto ehelkiisii oo nebiga kuwii markaa raacay ah maadaaba saxaabadii la raaciyey maadaaba waxa weeyaan ehelkuna marna uu khaas noqdo oo uu waxa weeyaan noqdo ehelkii nebiga maadaaba iminka intaba la isdaba dhigay waxaynu odhan karnaa ehelku marka koowaad waa kii khaaska ahaa oo waa reer bani haashim iyo qoyskii nebiga iyo wa saxbihi saxaabadiisii alacyaani sharafta lahaa wa taabiciihumu kuwii markaa raacayna korkooda ha noqoto ee cala alixsaani wanaag ku raacay shiikhu markii uu halkaa marayay ee uu soo tilmaamay istiftaaxii ilaahay weynayntiisa subxaana wa tacaala iyo salliga nebiga sala allahu calayh wasalam waxa uu kaloo ishaaray ehelka nebiga iyo saxaabadiisa iyo kuwa wanaagga ku raacayba iyagana ilaahay subxaana wa tacaala inaynu u weydiinayno ammaan iyo nabadgelyo dirkaba innagoo khilaafayna ahlulbidaca qaarkoodna ay isxejiyeen ehelka nebiga sala allahu calayh wasalam dulman wa zuuran oo saxaabadiisii kale ay ku xadgudbeen qaarkoodna saxaabada nebiga ee kale isxejiyeen oo ehelkii nebiga sala allahu calayh wasalam ay ku xadgudbeen ahlu sunnuhuna labadaba ay jamciyeen iyagoo mid kastaaba xaqa uu leeyahay siinaya sidaasi buu leeyahay ehelkii nebiga iyo saxaabadiisii sharafta lahaa alacyaan yacni waa akhyaarta wey iyo ashraafta oo acyaanu ulqowm waa qoomka kuwiyooda ehlusharafka u ahee muuqanaya sidaa daraaddeed baa dahabkaba cayn loo yidhaahdaa maadaama uu ka sii mudan yahay ashyaada kale marka ehelkii nebiga iyo saxaabadiisii acyaanta ahaa ee ehlusharafka ahaa ee ashraafta ahaa iyo wa taabicihumu kuwa raacay oo cala alixsaani wanaag ku raacay iyo jidkii saxnaa ee ehelka nebiga ee waxa weeye iyo saxaabadiisii suubanayd dirkuba ay mareen ehelka nebigana waxaa looga jeedaa waa ciddii raacday marka diintiisa ehelkiisiina ah oo haddaanay diinta raacin marka ehelkiisii maaha wa bacdu intaa dabadeed markaynu ka nimaadno nebiga sala allahu calayh wasalam iyo ehelkiisii sharafta badnaa iyo saxaabadiisii sharafta badnayd ee akhyaarta ahaa iyo ciddii jidkooda raacday ee salafu haadihi alumma dariiqoodii maray waana waajib sharci ah in la maro salafu haadihi alumma dariiqooda wixii kale ee looga weecdaa waa lumitaan waa lumitaan marka waxay noqonaysaa dariiqoodii in la maro wa bacdu intaa kadib ay bimacnaa amaa bacdu oo waxa weeye uma amaa bacduna sax maaha oo uma la geliyo wa bacdu oo sideeda loo yidhaahdaana sax maaha laakiin waa calaa sabiili tawsica in lagu markaa tawasucayo ee laakiin asalka adilada ku timi waa amaa bacdu laakiin maadaama ay nadmi tahay marba sidii tacbiirku keensanayuunbaa loo wadayaa wa bacdu intaa kadib ay bimacnaa amaa bacdu falcilmu cilmigu iyo aqoonta bidilfaraa'idi ay bi haadihi alfaraa'id tanoo faraa'ida ah loo cilmi yeeshaa min afdali alcilmi culumta kuwa ugu fadliga badan bay ka mid tahay bilaa mucaaridin muran la'aan iyadoo wax mucaarida iyo wax difaacaya oo diidayo ka hor imanaya iyadoo aanay jirin culumta markaa cilmiga loo yaqaano cilmulfaraa'idku shiikhu wuxuu shakila'aan ka mid yahay buu yidhi culumta kuwooda u fadliga badan buu ka mid yahay shakina ma laho kuwaasi buu ka mid yahay waayo waa cilmi ku sugnaaday kitaabka alleh sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ijmaaca ummadda bal waa cilmi si gaara uu ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisa ugu daneeyey oo axkaamta kale si aan loo kala saarsaarin oo qur'aanka keligii loogu kala saarsaarin loogu kala bixiyey oo loogu kala saaray wa bacdu ay amaa bacdu intaa dabadeed falcilmu cilmi iyo aqoon bidi lfaraa'idi ay bi hadihi lfaraa'id tan oo faraa'idda ah loo cilmi yeeshaa min afdali lcilmi cilmiga kuwa ugu fadliga badan bay ka mid tahay bilaa mucaaridin mucaarid la'aan iyadoo cid khilaafaysa aanay jirin oo cid mukhaalif oo kaa hor imanaysa oo kugu mucaaradaysa iyadoo aanay jirin id cillo eh sababku waxa weeye huwa isagu nisfu lcilmi cilmiga barhkii weeye fii maa warada sida soo aroortay sida soo aroortay xadiisaan sugnayn ku timi waxa weeye cilmiga barhkii weeye fii khabarinna ku soo aroortay war can inabiyi nebiga xaggiisa sala allahu calayh wasalam musnadan loo tiiriyey war nebiga xaggiisa loo isnaadiyey oo loo tiiriyey sida ku soo aroortay xadiis kastooo musnadayna dee saxiix maaha oo cilooyin kaleu yeelan karaa marka xadiis ansaxay maaha laakiin waa runtii ee nebiga waa loo tiiriye xadiiskan isagaa marka wuxuu leeyahy sida ku soo aroortay marka khabar nebiga xaggiisa loo tiiriyey sala allahu alayh wasalam oo ku tilmaamay nisfulcilmi inuu yahay ahlulcilmiga qaarkoodna waxa ay tilmaameen xitaa haddaan xadiisku sugnayn nisfulcilmi waa yahay waayo cilmiga qaybina waxay ku tacalluqdaa xayaa oo fii xaali alxayaa inta la nool yahay qaybina fii xaali almowt marka la dhinto marka marka sidaa loo eego dee nisfulcilmi waa yahay waana cilmi cid kastaba lagu imtixaamayo mid jaahiliya mid kastaaba dhaxal waa maraya oo cilmi si gaara loo baranayo oo qof kastaa gaar u baranaya ma aha eh dadka in ka miduunbaa baranaysee laakiin mid kastaa waa maraya bal gaal iyo muslimba waa maraya oo gaalka laftiisu de hadday sula kaa yimaadaan dhaxalkan unbaad marinaysaa hadday baadilkooda muquursanaanayaanna iyagay u ta'allaa marka gaal iyo muslimba waa u yaallaa waa kii la marinayey wey marka mid hanti leh iyo mid kaleba waa dhacaysaa inuu maro oo wuxuun laga dhaxlo ka xitaa aan hanti laga dhaxlin ee xoolaba aan lahayn de xuquuq kalaa dhaxalka geli karta oo iman karta marka wuxuu id cilee huwa isagu nisfulcilmi weeye fii maa warada sida soo aroortay fii khabarin khabarna ku soo aroortay can اnebiyi musnada nebiga xaggiisa loo tiiriyey sala اllah alيh wasalam wa annahu faraa'idku أwalu maa sayurfac waxa ugu horeeye la kor yeeli doono weeye min alculuumi culuum xaggeed laga kor yeeli doono filwaraa khalqiga dhexdiisana laga kor yeeli doono oo wayunsacu laga siibi doono khalqiga dhexdiisa cilmiga ugu horeeye laga kor yeeli doono ee laga markaa siibi doono ee laga waayayaa waa cilmu lfaraa'id buu yidhi marka iyadana xadiisaa ku soo arooray waa jiraa laakiin sida saxdaa ma ansixin oo adiladan baabka gaar ahaan ugu timi badankoodu ma ansixin marka haddii waxa weeye uu cilmigani yahay mid maalan la kor yeelaya iyo haddii kaleba culumta shariicadu in la ilaaliyo oo la daneeyo sideeday u mudan tahay weliba marka uu yahay cilmu alxalaal waalxaraam cilmi ku saabsan xalaal iyo xaaraam bal ku saabsan ummaddu wixii ay ugu dirnayd mucdamkiisu uu ku saabsan yahay oo maalka ah xuquuqda kale nasiibba ha ku yeelato laakiin haalibkiisu wuxuu ku dhacaa maal maalkana ummadda waa wax lagu imtixaamayo oo naftu daba ordayso markaa si dhaba in loogu hubiyo si aanad u gefin oo hadhow cid wax khaldan intaad siiso hadhow iyadaan lagaba soo celin karaynin aanaad u odhanin war halkaynu ka baadi doonaa si aan taasi u dhicin waxa weeye waa in loo dhugmo yeesho sideeday u mudan tahay iyadoo aan xadiiskaniba la cuskanayn sideeday u mudan tahay lakiin xadiisaanu ma ansixin wa fiihi waxaa ku sugan cilmigan markaa faraa'ida lisaxaabati alaclaami aclaam saxaabada aclaamta ah ee jebelka ah ee markaa cilmiga badan lena ugu sugan ee aclaamtaee muuqanaysa oo aclaamtu marka hore waa jamcu calamin oo waa buurta marka saxaabadii cilmiga jebel iyo buurta ku ahaa waxaa ugu sugan madaahibun madaahib baa ugu sugan madaahibtaasi oo mashhuuratun caan ah mashhuuratu laxkaami axkaamteedu ay caan tahay oo bimacnaa ay waadix tahay waxa uu tilmaamayaa saxaabada cilmigan faraa'idka madaahib caana bay leeyihin shakina ma laho waa saa uu sheegay oo hortuu madaahib badan ma aha oo siiqatulmuntahu ljumucan uu ku keenaya markaa uu leeyahay madaahibun mafaacil uu ka dhigay weliba uu tanwiiniyey shicirka daraaddii walidiraarin aw tanaasubin surif dulmanci walmasruufu qad laa yansarif marka dhibna kuma jiro sida ibnu maaliguba uu tilmaamayo in waxa weeye markay shicir ay jirto ee dan markaa dani kugu qasabtay ay tahay waxba daruuradanu la tilmaamayaana tii dani kugu qasabtooda ahayd cinda markaa naxwiyin inay noqotaa muhim maaha sida qaarkoodba shiikha cibaarada ugu naqdiyeen laakiin in lagu naqdiyo ma lahayne de cibaaradaisba ujeeddada uga jeeday uun in loo qaataabaa sax ahayd marka waxa weeye shicirku wuxuu keensan karaa adoo ku bannaanaanaya waxaan nariga hadalka iska caadiga ah ku bannaanaan marka hortuu madaahib buu ka dhigay oo weliba tanwiiniye madaahibun madaahib baa ku sugnaatay buuyi marka hortuu madaahib badan maaha adugu afar madhabunbaa ugu caansan saxaabada haddaad maqasho madaahib bay baabka ku leeyihiin afar madhabun baa looga jeedaado ugu caansan madhabka imaamu cali bnu abi aalib cali bnu abi aalib in waxa weeyaa madhabkiisii looga jeedo iyo imaa in looga jeedo madhabka ibnu cabaas cabdillahi ibnu cabbaas iyo madhabka maala cabdillahi ibnu mascuud iyo madhabka zayd ibnu haabit afartaa madhabba caana waana afarta madhab ee saxaabada dhexdooda leh khilaafaad aan kuwa kale la qabin oo markuu doonaabo ibnu cabbaas xaggaa isaga kacaya oo odhanaya cawlba ma jiro saxaabada kale baa ganafka ku dhufanaya khilaafaya markuu doonaabo waxa weeye cali ibnu abi aalib xaggaa isaga kacaya oo aad arkaysaa baabka jadka mowqifka uu ka taagan yahay marka mid kastaaba madaahib iska gaara buu leeyahay afartoodaasi ayaa madaahibu saxaaba ku caan ah fii cilmi alfaraa'id oo midba madhab iska khaasa yeeshaa markuu doono ee ma aha khilaaf badani inuu saxaabada dhex yaallo bal waa abwaabta ugu khilaafka yar leh baabka faraa'idku fii masaa'il alaxkaamka marka la eego waa baabka ugu khilaafka yar leh waayo abwaab kooban oo farkutiris ah ayaa khilaafkooduba dhacaya maadaamay nusuusta qur'aanka iyo sunnada ay ku timi meelo kooban baad arkaysaa oo ama aayadda tafsiirkeedii la odhanaya sidaa ama looga jeedaa oo masalan hooyadii oo kale markaa suduska fa in kaana lahu ikhwa hadduu walaalo leeyahay faliummihi sudus waxaa laga yaabaa in markiiba laysku qabto walaalada ma waxa la yidhaahdaa kuwa wax dhaxlaya oo ma xaaladday wax dhaxlayaan bay walaalo yihiin mise xaaladday maxjuubin yihiinna waa walaalo markaasaa markiiba lagu kala baxaya oo laba madhab soo boodaysaa qolo leh walaal weeye mar kastaba wa in kaanuu maxjuubiin hooyada sudus bay geynayaan iyo qolo odhanaysa maya ma geynayaan xaaladday wax dhexlayaanoo qura ee ikhwa ikhwanimadoodu shaqaynaysa ay tahay ayuunbay hooyada riixayaan marka waa laga yaabaa meelo kooban oo aayaadka tafsiirkooda iyo sida loo gelayo iyo maxaa laga yeelayaa halkaa lagu fasiraya waa laga yaabaa inay isku khilaafaan lakiin waa khilaaf kooban wey wa fiihi ay cilmu faraa'idka waxa ugu sugan lisaxaabati alaclaami saxaabadii aclaamta ahayd waxa ugu sugan madaahibun baa ugu sugan madaahib mashhuuratu laxkaami axkaamteedu ay cad tahay oo ay caan tahay ayaa ugu sugan oo la yaqaano ومذهب الإمام زيد أجلى ومذهب الإمام مذهبكي إمامكي زيد زيد أها هي أجلى أقوب مقشبة بوي مذهبكي إمام زيد بن ثابت أيا وحوي أقوم مقشبة لذا سيدا درتيد ما دام إنه نريسا أقوم مقشبة باتباع كان أولى كان وحو أهاضي أولى كأقو حق نمبضا من غيره كغا حق نمبضا باتباع الراعتان لذا سدا أوديد سدا درتيد كان وحو يهي أولى كأقو حق له ومن غيره أقو حق له باتباع إلا الراعة مركا وحو تلماميا مذهب كإمام زيد ابن ثابت ابن ضحاك الصحابي أنصارك خزرجك أها waxa weeye kaasi madhabkiisa in la qaato oo afartan madhabee caanka ah kaa la raaco ayaa ugu mudan maxaa yeelay waa ka ugu muuqashada badan leh ee xagga waxa weeyaan sawaab ugu dhowaanta ugu sii dhow wey waxay kaloo maalan u cuskanayaan xadiiska muxadisiinta in badanoo ka mida ay ay sugeen ay yahdeen waa saxiix ee afraadukum zayd afraadukum zayd macnaa zayd baa idinku dhaxal yaqaansan inkastoo jumhuur lmuxadisiin xadiiska ay cilaynayaan oo irsaal ku cilaynayaanoo leeyihin waa daciif shaaficiyadoo laakiin xadiiska way cuskadaan intooda badani oo agtooda saxiix buu ka yahay oo ahlulcilmiga qaybaha ansixiyey bay xoojiyeen markaa runtii dhinacaa way ka eegayaana waxay leeyihiin xadiis baanu haynaa isaga gaara xagga waxa weeye masaa'ilka xaqu dhawaanshiyahana masaa'ilkii ay isku khilaafeen marka la eego isagaa noo daahiray dhinac kalena dee tacasub kama madhno oo dee waa madhabka yagiina way leeyihin oo imaamka yagiina waa waafaqay sidaa daraaddeed ayay markiiba u odhanayaan madhabka imaamu zayd ayaa ugu mudan laakiin xaqiiqatan cid gaara madhabkeeda mas'alo mucayana mooyaane baab dhanoo iska kaamila in la yidhaahdaa fiihi nadar fiiraa ku sugan way dhacaysaa wakhtiyada qaarkeed dhinaca kale in la rajaxo oo lagaga fiican yahay ee in loo tacasubo oo waxa weeyaan fii jamiici alabwaab la yidhaahdo zayd baa la qaadanaya qodob saxa ma aha ومذهب إمام زيد مذهب إمام زيد ابن ثابت أي أجل أم قشبضا لذا سلا درتيد باتباع كان أولى كان وحد أولى كوبو حق نمبضا ومن غيره حق نمبضا باتباع الراعتان لا سيما سيبا وحان وح لو دغا جيرين لا سيما وحان وح u dhigmaaba aanay jirin والشافعي iyadoo shaaficina muwaafiq muwaafiq والشافعي iyadoo shaaficina muwaafiqun uu waafaqay laa siyamaa waxaan wax loo dhigaa jirin washaafici shaaficina muwaafiqun waa waafaqay lahu isaga wa fi ijtihaadihi ijtihaadkiisii lahu u sugnaadayna mudaabiqun waa daabaqay wa fi ijtihaadihi mudaabiqun ay wa fi ijtihaadihi lahu mudaabiq ijtihaadkiisii u sugnaana oo imaamu shaafici uu lahaana waaba dabaqadoo waa waafaqayba ninka caalimka ah dhammaan sida ahlulcilmigu isla ogol yihiin waxa weeye xaq uma laha inuu cid kale raaco oo dabagalo ilaa cidd alidraar marka loo dhibgeliyo mooyaane waayo shaksigu imaa inuu cilmi leeyahay oo xaqiisu yahay in wax la weydiiyo iyo imaa masaladaasi inaanay u caddayn oo xaqiisu uu yahay inuu isagu cid wax weydiiyo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun in kuntum baa lagu qayday laa taclamuun wax haddaydaan wax garanay waxgarashadu maaha inaad sidaada jaahil isaga tahay laakiin masaladaa mucayankee ku hor taagan hadday mugdi kaa gasho caalim kasta ahowoo xaq baad u leedahay inaad qallidato waa tahayd aniga masaladan ii bixi weydaye halkaa hebel maray baan isidhi waa loogu qaato waayo ninka ugu calamsan ama ugu xalaal miirsan ama sidan ah ama baabka aqoonta badan u leh markaa waad samayn kartaa maadaama ay sidaa tahay oo ninka mujtahidka ahi aanu xaqu lahayn cid kale inuu dabagalo taasi bay imaamu shaafici ka ilaalinayaan waana xaq baanay u leeyihin inay ka ilaaliyaan waa qodob saxa waxay leeyihin imaamu shaafici zayd ibnu taabit ma qallidane oo muqallid uma noqonoo iskama garba tabsane oo iskama dabageline ijtihaadkoodaa iswaafaqay way ijtihaadkoodaa iswaafaqay oo sidii imaamu shaafici min xaysu aladila iyo aayaadka iyo sunnada ku qancay iyo sidii zayd ibnu haabit ku tegey saxaabiga jaliilka ah ayaaba isku dhacdayba dabeedna isla doonasho ilaah bay noqotay khayr baa ka dhacay halkaasi baanu u waafaqaynaae melihin imaamu shaafici waa dabagalay sidaasi bay ishaarayaan laa siyamaa waxaan wax loo dhigaa jirin washaafici muwaafiqu iyadoo shaaficina uu waafaqay lahu marka waxa weeye zayd uu waafaqay wa fi ijtihaadihi lahu mudaabiqu ijtihaadkiisii shaafici u sugnaadeen uu dabaqay oo kii waxa weeyaan imaamu zayd ay iswaafaqeen oo isdabaqeen wa haadihi tani manduumatun waa tix weeye muxtawiya koobsanaysa calaa usuulihi usuushiisii koobsanaysa ay usuuli cilmi alfaraa'id cilmiga faraa'idda usuushiisii koobsanaysa lakiin usuushiisa zayd odhan mayno calaa usuulihi ay calaa usuuli faraa'id usuushii faraa'ida koobsanaysa ee zayd ibnu haabitna dee lesman ku tegey calaa usuuli ay calaa usuuli markaa markaa cilmi alfaraaid cilmiga faraa'idda usuushiisii koobsanaysa waaye biha ay bihadihi almanduuma manduumadan iyadaa usuushii markaa cilmi alfaraa'idkae ku sugnayd mundawiya ah mid markaa soo koobsanaysa wa haadihi tan manduumatun tix weeyi oo bimacnaa fi lfaraa'id ku sugan oo muxtawiya koobsanaysa calaa usuulihi usuusha cilmulfaraa'idka koobsanaysa bihaa mundawiya taasioo bihaa iyadu mundawiya soo urursanaysa mundawiya iyo muxtawiya waa isku macno dhow yihi taasioo ah mid soo urursanayso baabkii macnaha usuushii cilmiga faraa'idka soo ururinayso soo koobaysa marka wuxuu tilmaamayaa manduumadanina inay tahay manduumo iyo tix usuushii cilmiga faraa'idka soo kulminaysa oo soo ururinaysa sidaas buu ishaaraya baydka ku tilmaamaya baalaqtu waan ku xeel dheeraaday waan ku talax tegey fii ikhtisaarihaa koobisteeda waan ku talax tegey waana runtii weeye muwadixan xaalaan ahayn mid caddaynaya oo halkaa wuxuu ka baqayaa in la yidhaahdo dee hadalka haddii khulaasadiisa lagu talax tago wuu dhinmaa oo armuu ikhtisaar mukhila yahay oo ikhtisaarkaagani armuu shiikhow ikhtisaar mukhila noqdaa soo koobis wax dhaawacaysa oo hadalka wax yeelaysa taasuu rabaa inuu ka diido baalaqtu waan ku xeel dheeraaday fi ikhtisaarihaa soo koobisteeda muwadixan xaalaan ahay misna mid caddaynaya maaha ikhtisaar mukhilahe oo weliba muxariran kala hufayoo kala haadinaya aqwaala aqwaalteedana kala hufayoo kala haadinaya munaqixan oo shaandhaynaya taxriirka iyo tanqiixu waa isku macno dhow iyaguna waxa uu leeyahay koobistan aan koobay ma aha mid dhiman oo qofkii wax yeelaynaysa waa mid macaha tawdiix ay la jirto caddayni hadal gantooban oo waxa weeye soo urursan ma aha ee waa hadal kala baxsan haba koobnaadee samaytuhaa waxaan ku magacaabay alkhalaa'id alburhaaniya marka qoorgashigii ama kujaani qaarashadii burhaaniya loo nisbeeyey macnaa wax laysku qurxiyo oo waxa weeye oo khilaada ah oo la xidho markaa alburhaaniya u nisbe sheeganaysa wadaadka markaa laftiisa loogu abtirinayo weeyaan buu yaan ku magacaabay alkhalaa'id alburhaaniya baan ku magacaabay lamaa hadat waa markay noqotay ay saarad lamaa hadat markay noqotay liaalibiiha kii doonayay ee raadinayay daaniya mid u dhow markay noqotay mid waxa weeye ciddii rabta si yaroo fudud ay u goosanayso oo saliska iyo say u macaan tahay iyo sida cilmigii u qoobsanayso qofku si hawl yar uu fannigii u goosanayo ayaan ka'annamaa wax qoorta aad iskaga sidato oo xarrago iyo sharaf kuugu filan inay tahay oo kalean ka cabbiray oo alkhalaa'id alburhaaniya macnaha kuushii iyo taxii qoorgashiga ahayd ee manduumada noocaasiya magacaasan siiye alkhalaa'id alburhaaniya baan ku magacaabay waayo maxaa yeele waa qariibatulma'had buu le meel dhow baa laga qaadanaya wax qoorta iskaga kaa jiray ka dhiganta wallaaha arju nafca lilmushtagili biha waan yukhlisa lii fi lcamali wallaaha alle oo qura alle oo qura maadaaba oo mansuubkii lasoo hormariyey wallaaha alle uun ayaan arjuu ka rajaynayaa oo ka filayaa annafca anficid iyo waxtar lilmushtagili qofka ku howlan biha ay bi haadihi almanduuma manduumadan iyada ah cidda ku howlan ilaahay oo qura ayaan inuu ku anfaco u su'aalayaa bimacnaa oo ka rajaynaya alle oo qura ayaan hawshaa iyadaa u dhiibanayaa cid kale oo wax anfacdaa ma jirto waxaan kaloo alle weydiisanayaa an yukhlisha inuu khaalis iiga dhigo lii aniga filcamali xagga camal ahaanta hadday tahay nadmiga hadday tahay qorista hadday tahay waxa weeye soo gudbi noocay u tahayba iyo alifid iyo noocay tahayba ilaahay camal khaalisa inuu iiga dhigo ayaan rabbi su'aalanayaa buu yidhi markaa shiikhu muqadimadii wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo cidda qura ee nafci la weydiistaa inay alle tahay maxaa yeelay biyadihi kulli shay shay kastaaba isaga gacantiisa ku jiraa khazaa'inta shay kastaba isagaa haya marka wuxuu leeyahay ilaahay baan su'aalanayaa oo ka rajaynayaa cid kalean weydiisanayaa ma jirtee cid kasta oo manduumadan ku waxa weeyaan shuqloon hadday tahay cid dhigaysa hadday tahay cid dhiganaysa hadday tahay cid u diyaarinaysa qaabkii loo habayn lahaa iyo noocay u tahayba ilaahay baan u weydiinayaa inuu alla ku anfaca buuli waxaynuna leenahay alla subxaana wa tacaala ha inoo aqbalo ducada iyada ah waxaan kalaan alla weydiisanayaa bui camal khaalisa inuu iiga dhigo waayo camal kastoo aad samaynaysaa waa inuu leeyahay ikhlaas iyo itibaac labadaa qodob waa inuu shardi kulansadaa inuu itibaac dariiqadii nebiga sala allahu calayh wasalam inuu waafaqsan yahay iyo salafu hadihi alumma ay mareen iyo qodobka labaadoo ah ilaahay dartii in looga jeedo ikhlaas wax kale oo istusiyo wax kaloo lagu barxaya haba yaraatee aanay jirin muqadima yubda'u awala bima tacallaqa bicayni tarkatin karahnin wuhiqa yubda'u awala bima tacallaqa bicayni tarkatin karahnin wuhiqa bihi wajanin wazakaatin tulfa uma bitajhiisin yaliiqu curfa wuxuu leeyahay yubda'u waa la bilaabaa ayuha aalib ardayahow ama ayuha almukhaatabka lala hadlayo waxaa lagu bilaabaa awalan u horayn intaana tallaabo kale qaadin waxaa maydku uu ka tegay waxaa lagu bilaabaa bimaa tacallaqa wixii ku tacalluqay ee la xidhiidhsanaya ku saabsan bicayni tirka ay bicayni tarika caynta tarikada waxaan tarikadii laga tegey caynteeda laf ahaanteeda wixii ku tacalluqayabaa laga bilaabaa ka rahnin ay wadaalika miiaal ka rahnin oo kale weeye sida rahantii oo kale rahantaasi oo wuhiqaa ay muwahaqa ah mid markaa shakhsiga lagu kalsooni siiyey bihi isaga iyo wajaanin iyo jaanigii kii wax markaa cid wax yeeleeyey ee jaaniga ahaa iyo wazakaatin zako oo tulfaa la helay oo markaa la ogaaday zaka inay jirto uma intaa kadibna bitajhiizin maydka diyaargarayntiisii ayaa loo gudbaa taasioo yaliiqu u qalmaysa curfan curfi ahaan maydka u qalmaysa wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo maydkii markuu dhinto wixii uu ka dhintay ile waxaynu ka wada hadlaynaa iminka maydka dhimashadiisii maaha maydka maxaa dhimashadiisa lagu ogaadaa iyo markuu dhinto sidee loo galaa umuuraha ka wada hadli mayno oo abwaab kaley leedahay kitaabuljanaa'is iyo meelaha jira laakiin hadda waxaynu u fadhinaayoo ka wada hadlaynaa waa maa khalafahu lmayitu maydku wuxuu ka tegey ee tarikada ahaa weeye wixii baynu rabnaa inaynu meel u yeelno oo xaqii maydku ka tegey ayaynu rabnaa inaynu arrinkiisa meel isla dhigno markay sidaa tahay wuxuu rabaa inuu kugu yidhaahdo ugu horayn tallaabo kale intaanad qaadin xaqan maydku ka tegey iyo siiba xoolahan uu ka tegey waxaad eegtaa wax caynteeda ku tacalluqadoo u gaarahi ma jiraan oo daynahi dayn buu ka bilaabay iyo wax la mid ah markaa ma jirtaa wax markaa dayn ah ama xaq ah oo caynta shayganuu ka tegey gaaru haystaa ma jiraan qodobkaa ka bilow buy qodobkiina miaaluu ina siiye xaqaliyo xaq bani aadan ba leh markaad qodobkaa ka gudubto waxa weeye ee hawshaa iyada aad ka gudubto intaa kadib baad u gudbi maydka sidii loo diyaarin lahaa marka ahlulcilmigu mid way isku waafaqsan yihiin mid way isla waafaqsan yihin oo laba iskuma diidana irsiga iyo dhaxalku inuu yahay aakhiru maa yatacallaqu bitarika aakhiru shay yatacallaqu bitarika waa biitifaaqi ahli lcilmi dhaxalku inuu yahay waxaan laga tegey shayga ugu dambeeya ee ku tacalluqaya waxaan laga tegey laba iskuma hayso dhaxalku waa marka inta kaleo dhan laga soo dhammaado inta kaleo dhan marka laga soo dhammaado ilaa shan xaq oo ku tacalluqaya waxa weeye maydku waxaanuu ka tegey inta kaleba marka laga soo dhammaado inuu waxa weeye yahay dhaxalku ka ugu dambeeya waa qowlan waaxidan laba iskuma hayso laakiin waxaa la ysku hayaa halkee laga bilaabaya qolo waxay yidhaahdeen maydka diyaarintiisaa laga bilaabaya maydkaasi markuu dhinto tajhiizulmayit baa lamber kow ah awalan waa in iyada la eega qolona waxay yidhaahdeen waa shaaficiyada ee laga bilaabi maayo tajhiizulmayit ma aha waana sida naadimku maraya ma aha waxaa ka horeeya xaq wixii ku tacalluqa caynu tarika oo saaxiba ashbaah wanadaa'irna shan iyo toban ka mida uu tirinayo oo uu leeyahay shan iyo tobankaa shay ayaa laga hormariyaa markaa tajhiizulmayit maydka diyaarintiisa waana nooc dayn ah oo maalan caynta shayga ku tacalluqaya iyo wax la mida wey waa wax macno dayn laga cabiri karo runtii khilaafka ahlulcilmiguna ee maalan ay isku khilaafeen masaladana khilaafkooda amaradiisu waxay muuqanaysaa oo daahiraysaa marka xooluhu yaraadaan ee ay labadaba ku wada fillaan waayaan inta kale daahiri maayo khilaafka amaradiisu oo labada qowl isku mid unbay noqonayaan laakiin bis khilaafka amaradiisu waxay kuu daahiraysaa oo labada ahlulcilmigu meeshay iska hayaan soo baxaysaa marka waxa weeye xoolaha meesha yaallaa in maydka laga aaso iyo xaqan lagu leeyahay in laga bixiyo aanay wada deeqayn markaasay amarada kuu muuqanaysaa markaasi bay amaradu kuu soo baxaysaa keebaa la hormarinayaa markaasay arrintu imanaysaa oo khilaafkii ahlulcilmigu soo baxaya shaaficiyadu markaa waxay leeyihiin waxaa la hormarinayaa xaqa qofkan kale leeyahay ee meydka laga aasi maayo xoolihiisa haddaba balaan eegma siduu u dhigay xabadxabadaan isu dultaagna miaalada eh wuxuu hi yubdau waa la bilaabayaa awalan u horayn bima tacalaqa wixii ku tacaluqay bicaynitarikacaynta tarikada bicayni tarika bimacnaa cayni tarika wixii ku tacaluqay ayaa la hormarin ka rahnin wuiqa bihi alifku waa iska alifulidlaaqe wuiqa macnaha waa codkeedo la sii jiidayo had iyo jeer gabayada iyo de waa la sii jiidaa dabeedna jiidistaa alifka ka dhasha bay ahlulcilmigu yidhahda alifulilaaq inagooba gabayada dee waynaga sii yaro jiidna moogta waa kaa marka jiidistaa la jiidayo wey wuiqa bay ahayd moogta wuiqa bihi bay ahayd markaasaa wuiqa waa la jiiday ka rahnin wadaalika miaal ka rahnin sida rahan weeye wuiqa bihi laga dhigay markaa muwaaqatun bihi mid lagu kalsooni qaadanayo oo waxaa jira waaa'iqdu had iyo jeer cinda ahlilcilmi waa afar shay ayaa waiiqo noqda oo qofka kalsooni siiya mid waa alkitaaba waa qoritaanka oo daynkaba de aayadda ugu dheerba kitaabadaasay ku timid daynkii in la qoro mid waa kitaaba waa in wax la qoro oo qoritaankani kalsooni buu ku siinaya war wax inoo kala qor waa kalsooni siin wey midna waxa weeye ashahaada waa markhaatigii arrinkeenna markhaati u dhig kalsooni bay ku siinaysaa haddii lagu dafiro inaad hadhow maragga keento oo waxaasaan ku siiyey iyo waxaasaynu yeella iyo waxaasaa noocaasa marka la yidhaahdo waa in marag loo sameeya waa kalsooni siin wey qodobka saddexaad waa addamaan waa damiin waxaa waan ku siinayaa damiinii keen cid ku damiinata ii keen waa kalsooni siin wey maraggaba iska dhaafo damiinii keen cid ku damiinata ii keen qodobka afraad ee kalsooni siinta noqda waa rahan hadeer waxaan kaasii haya keen rahan ii dhiib waan ku siinayaa laakiin rahan keen maxaan kaasii hayaa marka wuxuu leeyahay haddii qofkii maydka ahaa qof intuu dayn ku yeeshay sababkuu doonaba ha ugu yeeshee yidhaahda rahan ii dhiib dabeedna tusaale ahaan rahan laabtoonkii uu haystay baabuu rahan ugu dhiibay kombyuutarkii yaraa laabtoonka ah ayaabuu rahan ugu dhiibay dabeedna waa dhintay hanti kalena male laabtoonkaa qura mooyaane waa markaan idi lahaa khilaafku wuxuu daahirayaa marka hantidu soo ururto intaa noqoto ahlucilmigu isku haya laabtoonkaa yaroo quruu leeyahay wax kale looma hayo maydkiina waa yaallaa ninkii rahanta u haystay ma u tegaynaayoo ma odhanaynaa arhebelow ninkii rahanta kuu dhiibtay wuu dhintaye aaddaynka uga haysatay rahantae adeer laabtoonka keen ha la soo iibiye si looga aaso baaqiqa qaado oo mise jid looguma laha shaaficiyadu waxay leeyihin jid looguma laha lagana aasi maayo waxaa ku filan inuu kugu filan inuu ku yidhaahdo waar laabtoonkan waxaan u haystaa daynkan ku lahaaye ila haddaan ku yeelanayo isagoo nool baan ku yeelan lahaa isagoo dhintay maanta ku yeelan maaye isagoo nool baan ku yidhi rahani dhiib maxaan kaasii hayaa ee aan daynkayga ka goosta haddaad ii keeni weydo marka laabtoonkan kuu dhiibi maaye aasiddana wuu inagu wada leeyahay dee aan wada aasno wixii qabta diyaar baanu ahay soo bixi dee qaybtaada maanaa gaar ii saaran yahay laabtoonkan iska ilow hantidaydii baanu haystaa laakiin maydka aan aasno waa fardulkifaaya waana ina wada saaran yahay ina dhaqaaji maxaad u eeganaysaa laabtoonka inta laga wada hadlaya waa intaa marka shaaficiyadu waxay leeyihiin jid looguma laha maadaamuu cayntan isagu rahan u haysto in lagu yidhaahdo keen maydkaa lagu aasaya xaq looguma laha ee maydku muslimiinta kaleu dhex yaallaaye oo isaguna ka mid yaha ha la wada aaso waa waadix baan filaya ka rahnin wuiqa bihi ay muwaaqatun bihi ah mid lagu kalsooni qaadanayo wajaanin waa addoonkii jaaniga ahaa addoonkii qof wax yeeleeyey ee qof majnuuya calayhi u yahay ama wuu dilayba ama wuu dhaawacay waxba u geystay wixii hadday qisaas keensanaysayna qisaastii inta laga saamaxay baa xoolo loo bedelay ama marka horeba masalan xoolay ahayd maxaa la yeelayaa maxaa la yeelayaa addoonkan isagaa lagu leeyahay cayntiisa waxan waxyaabaha lagu yeesho addoonkaa laba u kala baxa waxa ahlulcilmigu ay yidhaahdaan marka yatacallaqu bidimatihi dimadiisay ku tacalluqaysaa waxay kugu yidhahdaan dimadiisay ku tacalluqaysaa oo ay uga jeedaan wixii ciddii lahayd ay khiyaarkeeda kula gashay sida in wax laga iibiyey isagoo xor la moodayay iyo wax la mid a xaaladda noocaasiya isaga kuma tacalluqde eh dimadiisay ku tacalluqdaa bay ku odhanayaanoo berigu xoroobo dabadeeduunbaa loo raacaya intuu addoonka yahay waxba looga raaci maayo iyo waxay fuqahadu ku odhanayaan yatacallaqu biraqabati raqabada hadday ku yidhaahdaan waxay uga jeedaan waa wixii waxa weeye hadda laga doonayo oo hadduu qof madaxa ku dhufto iminka maalan laf caddaati buu ku dhuftay mid buu madaxa qaadayba ama nabar kale ku dhuftay waxay doontaba nabar kale noqdeen shakhsigaa uu nabarka yeeleeyey xitaa sayidkiisu markuu nool yahay xaq wuxuu ugu leeyahay inuu yidhaahdo ama addoonkan iska soo wareeji ile waa xoolahaasa na dilay ama iska soo wareeji oo aniga igu soo wareeji ama hadda suuqa ii geeyo qiimihiisa isii ama adigu furo oo addoonkaaga iska hayso waxaad tahdaa war maxaad ku yeelata sayidkana xaq waxaa loogu yeelanayaa addoonka qiimihiisa iyo wixii ka yar oo qura wixii ka badan laguma leh hadduu nabarku kugu dhuftay noqdo wax qiimaa addoonka ka badan sayidka waxaad ku yeelanaysaa inta addoonku yahayun waayo awalba addoonkumaad lahayde wax kale maad yeelinay addoonka qiimihiisumaad ka qaadan baaqigana waa hadar weeye hawadaa loo tuuraya berigu xorooba u raac hadduu xoroobo aad aragto isagoo xora marka maalan isagoo nabar noocaasoo kale a geystay oo nin dhani dhakhtarka u yaallo ayaa sayidkii lahaa dhintay sayidkii lahaa dhintay sayidkiina wax kale kama tegin addoonkan baa taagan addoonkan inta la iibiyo sayidka ma lagu aasayaa oo ma lo odhanayaa sayidkiisa waa kan dhintay ee addoonka suuqa ha la dhigo ha lagu aaso mise adaa ku dhigayo odhanaya waryaa haygaga aasin nin dhan baa dhakhtarka u jiifeen shaaficiyadu waxay leeyiin lagu aasi maayo abadan laguma aasayo laguma aasayee ninkan dhintay muslimiintu ha aasto muslimiintu ka dhaxeeya ha aasto ninkan la leeyahay ma la iibiyaana la iibin maayee haddii la iibiyana waxaa la siinayaa maxay jaaniga kanuu waxyeelaa la siinaya waa waadix baan filaya waakaatin tulfa iyo zake la helay haddii sake la ogaado oo waxa weeye zaka meeshii soo baxdana waa la mid afartanka adhigaa maxaa lagu yeeshaa hadday saa'imo tahay sow neef maa iyadoo neef lagu leeyahay ayaa afartankiiba abaartii dhoweyd ku dhacday ama balaayo kale heshayoo neef qura ka hadhay hal neef baa ka jooga beryihii hore miaalka meel fog baynu geyn jirnay laakiin sanadka si dhaba bay u dhacday oo aniga intaasoo shaksi baa ii yimi oo qaarkood igu yidhi shan tiro adhya baanu lahaynoo sheikh shan neef baa ka hadhay markaasaan ku yidhi shanta dambena ma lihid waa zaka ee bixi sow shan neef shan boqoloo adhya adoo haysta sow inta adhigaba kaa xaaqmay shan qura kama hadhin zakadiina laguguma laha shantan fuqaradaa lehe shantana dhiib adigu cidlaysa soo taag oo sheekh horeanu caydhoobe ma shantana bixi baad leedahay nacam bixi shantana marka sanadka baratical si dhaba baynu aragnayba si toosa baynu aragnay marka waa taasoo kale xoolihii oo baxay iyadoo zakadii lagugu leeyahay waayo waxaa laga yaabaa xoolihii sanadka baxay dad badan intay ka dhammaadeen weliba inay daynna ku reebeen dad badan bay dayn ay ku reebeen oo dayn bani aadam daayoo dayn ilaahay ku reebeen banaadamku waa laska fahmaya waa hawl yar tahay laakiin mid alle ku reebeen oo waxaa laga yaabaa nin kun arya lahaa ama intaasoo geela lahaa inaanu zakadiiba ka bixin iyadoo sakadii lagu leeyahaybaa wixiiba ka baxeen oo midhba waay maxaa lagu leeyahay zakadii dushiisa wey meshuu doona baa ka keenay waa lagu leeyahy markuu awoode u horaysa waa inuu iska bixiya marka tanna waa taasoo kale oo shakhsigii oo xoolihiisii neef qura ka hadheen ama daad ha qaado ama dabayle ha jiidho ama abaarta aynu sheegayna ha u baxdo tusaale ahaan afartankii ariga ahaaba iyadoo neef saka lagu leeyahay ayuu ka baxay soddon iyo sagaal ka mida midh baa u hadhay markasuu dhintay midhkaa ma lagu aasayaa ile waa zakadiiih oo foqoradaa leh ma lagu aasayaa oo ma intaynu ku aasnaabaynu nidhaahnaa khalaas xoolihiisi waa kuwaas la dhammaaday mise waxaynu nahanaa war muslimiinteenna kaloo dhanba ee xitaa hantida haysataa aaska shakhsigan waa laynagu wada leeyahay adeeroo midhka foqorada halkaa u saararto neefkan zakadan waxaa le foqorada eh ha ku aasine iyada halkaa dhigoo fuqarada sii maydkana inagu anaaso shaaficiyadu waxay leeyihin saasaa la yeelaya qolada kale ahlulcilmigays hayeenna waxay leeyihiin maya waa in neefka laga aasaa naafka waa in laga aasaa zakada allah ka dhaafi doono haddii uu daacad ahaa haddii kalena hadhow haba lagu ciqaabo eh haddii ilaahay ka dhaafi waaye waxa weeye horta waa in lagu aasaa laakiin shaaficiyadu waxay leeyihin lagu aasi maayo ma laha soddon iyo sagaal buu lahaa midhna waxaa lahaa awalba masaakiinta xabaddii masaakiinta hadhay maxaynu ku aasnaa maba lahae war ninkani neefkan ma lahae neefkan halkaa iska dhigo waxa weeye ummadda muslimiintu meydka ha aasto neefkana halkaa iska dhig foqoradaa leh waaya intaa marka laga yimaado ee caynu tarika wixii ku tacalluqayay lala yimaado waxaa la samaynayaa intaa kadib baa maydka la diyaarinayaa waxaana loo diyaarinayaa bimaa yaliiqu curfan si curfi ahaan u qalmaysa macnaa inta waajibkoo qura la samayn maayo oo imminka waajibku waa maxay de hal kafanoo kale maalan in lagu kanfo soomaa shardi maaha marka halkaa kafan in laga dhigo wixii curfi ahaan u qalmaya wey hadday saddex keensanaysa wax la mida hadday keensanaysaba curfi ahaan shakhsigan sida ku habboon baa xoolihiisa looga aasaya sida curfigu keensanayo ee sharafta badan leh lana xadgudbi maayo lagagana bakhayli maayo ee si fiican baa looga aasaya uma bitajhiizin diyaargarayn oo yaliiqu curfan u qalmaya curfi ahaan ayaa lagu samaynaya hadday tahay maydhii hadday tahay xabaalqudistii hadday tahay kafantii hadday tahay xanuudkii wixii lagu udginayey wixii curfigu si wanaagsan u keensanayo maydkaas si wacan baa xoolihiisa looga aasaya bs inta dambena dhaxal bay noqon doontaa iyo daymankii iyo kale iyo waxyaabihii noocaha iyo wasiyadii waxbaa laga saaray wlijihaasi zawjati zawjun yali in muusiran uma bidaynin mursali walijihaasi zawja ay wayali waxa tawaliyaya lijihaasi zawja zawjada diyaargaraynteedii azawju baa tawaliyaya zawjada diyaargaraynteeda in la diyaar macnaha sawjada kharashka aasideeda yaa qaba buu rabaa inuu ka hadlo xaaska kharashka aasideeda yaa qaba shaaficiyadu waxay yahay ninkeedaa qaba ninkeedaa qaba iyaga iyo xanafiyada iyo waddadaasay mareen laakiin waxaa khilaafay imaamulmaalik iyo imaamulaxmed oo yidhi maya ee gabadhaa qabta laakiin qowlkanaa fiican welijihaasi zawja gabadha diyaargaraynteedii azawju yali yli waxaa tawaleeya azawju yali isaga ayaa tawaleeya ninka ayaa tawaleeya in muusiran ay in kaana muusiran waa hadduu yahay mid hodana oo wax haysto oo wax lagu aasa gabadha haya ama haddaanu hodan ahayn markaasi baynu madaahibtii kale waafaqaynaayo ama ay gabadhuba naajisad ahayd mid ka santaagtay oo aan awalba biil ku lahayn oo ka carartay de markaa waxa weeye aniga aasideeda layguma lahaa buu odhanayaa isagoo sharafi uun iyo si kale isaga sameeya mooyaane wariyada gabadha hantideeda ha lagu aasa wey marka haddii ninkii aanu hantiba haynin ama gabadhu markii horeba naajisad ka santaagtay oo loogu taag waaye ay ahayd oo suuqa iska gashay de xaaladda noocaasiya hantideedaa lagu aasaya adiga aasida laguguma laha uma intaa kadib qodobka saddexaad waa bidaynin mursali daynkii iska sii daysnaa daynkii aan rahan iyo wax kale toona aan lahayne iska sii daysnaa ayaa loo gudbaya marka caynta xoolaha wixii ku tacalluqayay meel la dhigo maydkiina la aaso intaa dabadeed qodobka saddexaad waxaa la odhanayaa waryaa dayn ku leh marka la aaso dabadeed waar danyaa ku lahaa oo aanu ka bixinaa maydka oo xoolaha wax ka siinaa danyaa leh daynkii baa loo gudbaya oo qodobka saddexaad noqonaya daynkii mursali la sii daayaye wax markaa caynahoo gaar ugu tacalluqaya aanay jirin waaya uma intaa kadib wasiyatu biuluin faaqal liajnamiyin waliirin ma fadal uma intaa kadib intaa dabadeed wasiyatun dardaaran biuluin ulus la dardaarmo iyo faaqalla wixii ka sii yar oo weliba liajnabiyin loo dardaarmo midaan dhaxal lahayn ajnabi waxaa looga jeedaa qofkii aan dhaxalka lahayn aabbahaana ha noqdee haddii shaksigu waxa weeye ama gaal iyo muslin ay kala noqdaan dee sidaynu arki doonno wiilkaagu ku dhaxli maayo hadduu kaa diin yahay ama aabbaha marka ajnabi maanta baabkan waxaa looga jeedaa dhaxalka qofkii aan dhaxal lahayn kala diinba ahaateene baabka maala nafaqaadka iyo marka la joogo dee ajnabi maaha oo aabbahaaga diin kale haysta biilka wuu kugu yeelanaya iyo hooyada diin kale haysata wiilkaaga yare hadduu doona wax kala haystaa haddii ay keensanayso duruuftii keenaysa inuu kugu yeesha hadday meesha taallo laakiin baabkan irtiga marka la joogo ajnabi waxa la yidhahda qofkaan dhaxal lahayn aabbahaana ha noqdee uma intaa kadib wasiyatun wasiyo waa dardaaran biuluin ay biulumaali maalka uluskii la dardaarmo iyo faaqalla wixii ka sii yar kaasiyoo liajnabiyin u sugnaaday qof aan dhaxal lahayn waliirtin dhaxal bay u sugnaatay maa fadala wixii intaa ka dheeraadahayna eg dhaxalku waynagi lahayn waa laisku ogolya inu isagu ugu dambeeyo muxuu iminka inagu yidhi caynu tarika wixii ku tacalluqayay baa lambar kow noqday tajhiizulmayit baa lambar laba noqday lambar saddex waxaa noqday daynulmursal daynkii iska sii daysnaa lambar afar waxaa noqday wasiyadii dardaarankii lambar shan waa dhaxalka markaasaa dhaxalka imanaya oo maalan qofkii hadduu iminka uu dhinto iyada oo intuba ay meesha la rabo in la keeno maalan waxaynu odhanaynaa shay baa maalan rahan loo haystaa waxaynu odhanaynaa shayga qiimihiisu waa imisa tusaale ahaan waxaa lagugu yidhi waa laba kun waxaynu odhanaa adeer intaad ku lahayd maxay ahayd kun buu kugu yidhi waxaa loogu horraysiinayaa maxay waxaa caynta ku tacalluqaya kunkii baynu isaga siinayna intaynu shayga iibinaa baynu kunkii isaga siinayna aasku waa imisa markaasaa lagu yidhi aaskuna waa saddex boqoloo doolar waayahay imisaa inoo hadhay kun kunka saddexda boqol ka saar waa ka aasayna maxaa soo hadhay toddoba boqol muxuu dardaarmay markaasaa lagugu yidhi wuxuu dardaarmay xoolihiisa saddex meelood meel ahaan intii sharcigu ogolaaba waa dardaarmay saddexda meelood maxaynu ka eegaynaa toddobada boqol toddobada boqol baynu saddex u qaybinaynaa markaasaa meeshii waxay noqonaysaa laba boqol iyo saddex iyo soddon iyo sanaati intii baynu markaana ka dhigaynaa maxay wasiya wataa dardaarankiina waad naga haysaa kii loo dardaarmow laba boqol iyo saddex iyo soddon iyo bay noqotay dhowr iyo soddonkaa sinti qaado meeshiioo aynoogu hadhay waxa weeye afar boqol iyo dhowr iyo lixdan ayaynu odhanaynaa intaasaa dhaxalahee dhaxlada haddaba waka intaasaa dhaxalahee dhaxlada waxaanaad ogaanaysaa daynka waxaa ka mida maxay meherkaa ka mida daynulmursalkan buu ka mid yahay meherku waa dayn marka haddii dardaaran jiro hortuu meherka ka saar xoola markaad meherka ka saarto ee meherkii aad ka jarto baaqiga dardaaranka ka jar mar layba daynka horraysii waa waadix baan filaya waayo halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam